waa kannaa afgeela muddada wuxuu soo baxay labaatankii oktoobar kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo siddeetankii wuxuu yidhi dibnahaygu waa nacab carabkaygu waa doqon labadayda daaniyo dalqadiiyo afkaygaa gabay dooda ku habboon maskaxdaydu waa duruq dhacdadeeda diimoon dulmanaha ifkaan ahay dembi baa la iga galay anna maba dareensani showlabada daarood dariiqyada u kala baxa ninka daahan baan ahay doqonay dhegweyney show daacadnimadaa dulmiguba ka beermaa haddii dibiga beer qoday haddii uu damaacigu aadmiga u daran yahay show dilaalku aabbihii duhur kuma qadeeyeen maxaa quruxdii daawuud loogu rogay damiir farow show indhaha wax deeqaa waa jeebka daawadii haddii dibiga beer qoday ubaxeeda daawado ileen kama ay daasheen ruurtiisa dawliga birta dabada ugu xidhan beriga andadqalatada u aqiin dugaad ileen duni war uma hayn show dabeecadaa jira in calool la dooxoo dhiig la daadsho mooye aan farxadiba soo degin ileen xiise darariyo darsi waayahaa qaba maxaa yaad isdaba yaal cishadan dabeebtee hablaha qaarka sare dadan dabagaabta odhan jiray ileen dirica ma aqoon show nololi duug ma leh dadnimada xukumi kara amba qaar da'dayaan dawarsiga ku caaya nin dakligii fakriga yahay roobkii u da-a iyo daruurtiisu cayr tahay ileen dabada la hayaa waa daabkii godimo geedkiisii lagu diray geela mudido haddii xoogga dahabka ah caqli loogu dari lahaa ileen dubanama dhaansheen haddii cayda daayeer dusha looga qori lahaa doorshaan wuxuu yahay kolna waanu diideen haddii luquntii diinkee dudumada ku aasnayd taaj dahaba loo xidho sharafkii la dayntiyo ileen magaca dulsaarihii ma bedela dirkaagii daliilkeedu taa waa marka roobku uu do-o marka roobku uu do-o baalalayda duushiyo dabka hamaj tulhamajtuba dab waxay u leedahay janna doonadka maaha garbigaar le doqon baa cudur dilaya moodee anigaa damqanayee maxaa duni ku kala maqan hadda arartii aan dumay dulucdeedii waa weli waana faalo daba dheer gabiyo isku diday iyo daaqada ruxmanayaan duleedkooda taagnahay dabaylaha digniin wada durbaanadii colaadii iyo dabkii dhiilabaa kacay demi waa codkoodii doob iyo barbaar maray samay dhiig ka daayay iyo doox baa xinjira rogay hadba qarax daryaankii dildilaacay buuraha may dogob la moodiye raq baa dibadda taal taal lafahaad ku biirtaa ka iltiran duleedada anna daawadaan ahay raggu waa isfiriiraye maxaa la isku dilayaa ma dalbaa ma darajaa ma duunyaa ma magacbaa waa su-aalaan iga degin danha laysku raacee yaa yidhi dad ba isxiga diintiiyo afkiinni kala qaybin jiray duul sida xoolo soo diday miyaa laysku keen daray ma degaanadiibaa dan wadaaga loo rogay diirkaa madow iyo madubkaa indhaha hoday in xornimo la doonaa dawadeenna weeyee halkee baan ka doonnaa laga doonaheedii markii horeba duudsiyey iibdoon markaan dhaho sow ma aha digashada duxda aan ka sugayaa digashadii waraabaha halir baan intuu dilay horaadadii dihnaa iyo labadii dambeed cunay midigtiina dibnaha jaray isku soo duway yidhi halkee tani ka darartaa maxayse tani ku duugtaa xoolaha diboodee dibtigaa qurxoona labadayda daanon wasal dibadda soo dhigo weli dunida lama arag doqonkii raqdiisii ka dultumay ciyaartiyo ninka saa damaaciyey hay sulliga ujeeddada waxaan uga dan leeyahay taa waxaa u dodab dhiga geesiga damiir leh in la dila ku talagala amuu libin dad kala haro inuu duubka dhiibtaa hadda waa ku deeqaad saddexdaa daleeyeye aan mid kale ku dacal xidho darsi waliba baab lehe haddii aan ka daba tago waxaan nahay u daadego dareenkayga aragtida sheekaan ku darayaa dhegta dibadda uga timid ismaandhaabku waa duqe wax la yidhi dakana iyo dhulmi baan neersaday wuu dubay intuu tegey intuu bahal la soo dumay yuu dudumo ka faashaday madaalihii wuxuu yidhi niman anigu dagi karo darin kula cashayn karo diidi karo wuxuu rabo derisnimada awgeed dumarkuna habeenkii girgiruhu markuu damo dabka kala amaahdaan oo dahabadan dhalay curadkiisii lagu daray anna inaan u diidaa dembi xeerkayaga tahay aan isuba daraanoo dacarta isu karinne danta guud mid noo tahay u ka kacay dagaalkuna darmaan naga dhaxaysoon idhi faraska iiddaa isna yidhi ka deginaa labadaa damaaciye anna ana ku dayn karin isna kiisi daafacay ayay doodi taallaa waxaan daw u leenahay intaanaan birta isdarin garna kala dabbaashee soo shira dugaadow daba gaalle ku horree adigaa degdegayoo u diyaara socodoo kor gacmaha u duubtee dabagaalle wuxuu yidhi horta dunida maanta ah khiyaamiyo dagniin iyo colla duma waxa u kulul anigiiyo duqdaydii maalinkaan u diliraa waa adaysa daanweyn mariis baa galqada yaal suntoy igu durtaabaa hal daqiiqa igu filan laakiin anaa dila waa xeel dagaalkuye dabadaan xajiin iyo maraboob ku duubtaa duqdu socodka weligeed dilgashada ma hidisee hadba dhinac durduradaan dacallada ka dhaafaa markay doobi kicisee dibirtee carootay afka igula duushaa anna xaankii duurkaan degdeg ula ordaayoo dibnahaan u mariyaa dabadeed maxaa dhaca iyada isla dirirto anna daawiskaygaan dusha sare ka eegta markay qodaxdu damaqdee isku mirdillaacdee daashey wareertaan sidii aan libaax dilay dusha uga istaaga ragna dirirti waa taa hadda iyo dan adiguna degmo qaylaha u diran dadka hays ogeysiin adoo lama dareemo ah horta daabcad soo tumo deelee afkeedana habeen goor dayuxu dhacay dharbi fooda ugu qabo dabadeedna kala goor la wareeg darmaantana ma dad hiili yidhibaa goobi kaa gilgili kara taladaasi waa door nin dambena ha weydiin sidaan kuugu deexdana daacadnimada iga garo dulmanihii wuxuu yidhi allow ha iga kaadilin dabagaalle noolow waan damacsanaataa ma diimownay adiguna inaad daacadii tahay taladaada daayeer adiguna bal soo gaa daaxuur wuxuu yidhi horta anigu doodaan goc kalaan ka taagnahay dadka iyo dugaaggana nin dabiic yaqaanoo dab walbaba shitaanahay taa yaa dafiri kara wejigayga daawada daya saxabadaydana oogada duftara iyo dabadoo idheer baa shalay laygu dayshade dadka waxaan ahaan jiray safka quruxda lagu daro maalmaha dalxiisyada taa iyo daraaddeed ii daayo sheekada durucdiiyo ujeeddada aan xiriba dilaacshe hay dambaysa taladuye horta door xun baa timid kala daadsanaantii dharaad lagugu dagaybaa diigteeda kugu taal dhabankaaga daqarada dildilaacay waa marag carabdaaga kugu dhacay haddii aad dadaashee markii horeba diidana haddaa laaf dilaaca saha loo dawayn lah markay libintu durugtana waa caanadaasoo dabaqabasho lama huro geed duqana xididkii deg deg looma siibee in luqaantii lagu dayo ayaa lagu dadaalaa taa aniga ii dah yeel waxaan kuu diro ninka daas dhisanaya dusha kama bilaabee hoos reerka ugu dego dameerkaa biyaha shuba saamee haddiidee yarta suuqa loo dilo derbiyada u geli inan waxay sidata daadshoo qadad iyo dambiishaba quba ama isugu dara labadiina daarood derbiga u dhexeeyana ka degani ha nolol gabo dembigana isaga saar shirka ka isu soo duma dareensiiya baahida isagoon dantii bogan kala dira ha dhow noqo taadicay waraaqa ah sheeg inaad dulmano tahay in dartii laguu dilay la istaag dariiqyada dan ka sii wixii yaal dhibnahana habaad mari arrimaha danguud iyo midda duul u gaarka ah midna lama daryeelee sida awr dilaaladu duhur saylad keeneen ha iska daba wareegto diid jahayn loo raro ku dir kii uu aamino isna da adna daacadnimo qiro dibadda iyo gudahaba dabargoo dhaqaalaha dabka kici habeenkii dambaska iyo dhuxushana duug maalinimadii muuslimin dagaalkuye dumarkii iyo carruurtana duulaanka wadageli dubaaladaha gaajada wadadaar dhammaantood ilaa tanag dalooshamay ku dardaarma geelidii markay dunidu dhawaaqdee ciiryaama duushana figsigiisa forori waataa dawada qura ee nacabka lagu dabo guufna ku daataa dulmanihii wuxuu yidhi alla ilaahay dugaagiyo dadkaba waa ka wacan tahay taladaada daayeer dal baa tiri in lagu kaco adna dacawa soo rido dibnahaaga kala qaad ii sheeg wax ii dana digsaa iga karaaye dacawadii waxay tidhi alla anigu waan dugay daacad waa i noog yahay nooc iyo war iima leh sharafkaygii buu dilay see aniya daayeer xilna loogu wada diray war anigu dayaanahay daya calina waanahay guddo nabad u tiiliyo imisaan degmiya beel aanaha ka daadshoo madidooda darartiyo arigooda dixiliyo durtay waxarahoodii iska daa dugaagee duniday tixgelisee dadka sheekeyahanka ah ama buugta daabacan duruustayda ka akriya war anigu dayaanahay daya calina waan ahay wax kastoo la dagay iyo dabinada shirqoolkana aniga iyo dumarka bilad iyo dun boqor iyo dahabna lagu siiye ii daaye sheekada nimaan weligii buul dumin dusha ha uga rarine sida dumar hagoogani maadaa dulmana u eg maadaaba dabacsane nin la diraba ku habboon maadaa shaar dadnaba qaba waxay taladu door tahay marka caro daraaddeed ruuxii dabdoonihi kaa kaa daaran karayee maadoo diir qabow baan darsi kugu khasaashaa diric iyo gambaa u eg nin la dagay sidaadee jir dubaax shamaanaa ka akriyay dushaadaba inaad dacar dhadhamisiyo inaad dacar dhadhamisiyo daalkaama muuqdee sixir qalin daraaro ah mayay kaa durduureen cab kuqoonka doorsama kani waa dantiimoog weyna habar dumaaleed aabbihii ma dhalin diric waa doonidii baqal ka iskaartay duulkee tiri goorta aan dego faras iyo dameerkii hadhow kugula doodaa war anigu dayaan ahay daya calina waan ahay wax la dadana ma aqaan farta boogta aan daro haddii kale isii daanaylaa dibooden maba aad dardaarmine see u tiri dagaal baan muruq galay ka duugaa war maanaha aad doofaar kugu dira talleexada sow inaan ku diirsado waxa dumaya ma adugin waxyow soo daduucani maadaaba dow ule inaan diinta kuu dhigo andibku ugu laabtee marka hore istaawee duumaa ku haysee damiirkaaga baayaco iimaanka daas dhigo rajadaada duuduub waryaa qaali iyo hawdiday layskama durduriye waa laysdiyaashaa saa iyo daraaddeed horta dahab ma leedahay maxaad dunya haysaa dab ma kadan kartaa culus imisaa dadkaagana duulaanka geli kara saaxiibo kula dila oo dakana ninkaa qaba intee dunida ku og tahay waa dahab colaaduye marka geeska laysdaro mataqaan god lagu dido dibnihii afkoo qura miyay dirintu kaa tahay mase daxar ku jiiftiyo colaad aan dub nixin baa kuu diiday gogashii ma damqaday haddaad tahay daacad caradu kaa tahay nin duumani ma seexdee deg deg qalabka kor guro dur bafiinta dhiilee badood dacal faruurmiyo duufaan laga cabsado noqo labadiina daarood hadday daris ahaayeen ha u kala dirsoocine dumi kii ku soo xiga qaarad kale ka soo duul duurka oo dhan miinee dunyada rasaas mari dumar iyo carruur iyo duul ku-xigaha caabudi balaayadu idaa iyo wasul kuguma daysee daaqadeeda joogsoo idareen dheh way kane doqonkaa isqariyee ilka danaf ka soo tuur ciiddaa warkaagana digdig iyo hanjada iyo ku dar qaylo dheeriya dawadiiyo maslaxadiyo samihii iyo gartana diid ha ducaysan khayrkana ka daboola dhaayaha dadka ceebihiisiyo xumaantiisa daalaco duufso kii ku raacana dugsiyada waxbarashiyo xarumaha dabaylgeli wax yaqaanka kala didi ilmo tira ma doorshiyo wax magaradad maahee qabiil darinti ku hor fidi tus siduu u daayacay kun wajoo isdaba yaal midba gaar wax ugu doon duxda guushu waataa midda lagu dambariyaa haddii kale diraan ahay dudumada la garasho ah haddaan dacas lagaa dhigan daarad reer hantilayaal dulmanihii wuxuu yidhi maansho daawo loo bixi dawo calina loo bixi ilaan waxay dawaysaa garta odayo loo diray dac u saari waayeen taladaada doorka ah dhaco way ku mahadsanid anna fulinta igu daa daayeerka tiisana haddaan faras u dirayaa daba gaalle ku aqbalay baabcad waa af badan tahay turriishana ma damacsanin saddexdiina doodood danbay midiba leedahay ku habboon in lagu dayo anna way isku darayaa adinkuna idaba kara hiildaaman weeye kula dumarku caytamo halkaa iigu daataa aan xilkii dadnimadiiyo dareenkii ku noqonne bal inaan damiin ahay sheekooyinkaa dadan dulmigaan u qabi jiray kaftankana sidii daray ruuduub baan u liqi jiray showdaylo waa ruux xuma daawashada neceb ama yidhi isdiidsii raganima ma doodaa gar mawdooya xidhataa tala oday ma dirataa garashadu ma dooxdaa duugaaga sheekada dhulkayaa wuxuu noqon marka darabka loo rido dhaabac iyo dur weeye go-aankama dambayseed ma ku daysataa meel mise waa dadkii hore samirkiiyo durqaadkuye da'yarteen naxiisaha halla didada keliya dhaga ugu daloolaan dulucdeedu waxay tahay haddaad magac dad sidato caqli deera leedahay maxaad sidataa magac dad caqli deerana waa leedahay haddaad magac dad sidato caqli deera leedahay diinta iyo waxbarashada darsigaad u jeceshahay waa goodil duqa iyo dabataag adoo dhalaha aku geera muudidu yuuqaasi ahaa wuxuu soo baxay labaatankii oktoobar kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo saddexdii arrimo badan buu ka hadlayay waxa maanta joogu ka hadlayay wixii soo dhacay uu ka hadlayay wax damboo soo socduu ka hadlaya welilah annagaa u xaragnay